halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo qaar ka mida efemiyada geeska afrika iyo boggeena internetka ee v o a somaly com
wanaagsan galab wanaagsan dhegaystayaal waa talaado afarta bisha juun sannadka idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinayaan guwa jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana dhegaystayaal waxaa ka mida muslimiinta caalamka oo maanta inta badan si weyn u xusaya munaasabadda ciidulfidriga dhulka soomaalida intooda badanna si nabadgelyo ah ayaa looga ciiday
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamij gaar ah oo aan idinkugu talagalnay oo ku saabsan munaasabadda ciidda dabooyayo baroor diiqin baan ku baxnaani lahaa bixiyaha lafaho badi wada jabaan baroor diiqina intaas waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka
inta badan magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ayaa maanta si weyn looga ciiday dadka ayaa isku soo baxay qaar ka mid ah fagaarayaasha iyo masaajidda waaweyn ee soomaaliya si ay salaada ciidda u ogaan muqdisho meelaha ay dadku ku dukadeen waxaa ka mid a masjidka isbahaysiga islaamka waxaana goobtaasi kula dukaday masjidkaasi isbahaysiga mas-uuliyiin ay ka midka yihiin guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre dadka ayaa ka muuqatay farxadda ciidda waxaana ay isugu hambalyeynayeen munaasabadan iyaga oo alle ka baryey inuu ka aqbalo cibaadadii bishii barkeysneed ee ramadaan
ra-iisul wasaaraha britain teresa may iyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa labadaba muujiyey sida ay u danaynayaan ballaarinta ganacsiga labada dal u dhexeeya waxaana maanta u bilowday kulamo xiriira magaalada london trump waxa uu sheegay isagoo ka hadlayay kulan ganacsi oo uu ka qayb galay inuu rajaynayo in labada dhinac ay gaari doonaan heshiis ganacsi oo la taaban karo oo cadaalad ah may waxay sheegtay in britain iyo maraykanka ay ballaarin karaan wada ganacsigooda iyagoo gaaraya heshiis laba dhinaca taasoo ay dowladeedu sheegtay inay aaminsan tahay suuq furan oo madax bannaan trump iyo may ayaa yeelan doona wada hadallo iyagoo inta howsha socotana wada qadeynaya waxaana la filayaa in goordhow ay shir jaraa'id wada qabtaan golaha milatariga ee maamula suudaan ayaa sheegay in ay ka laabanayaan heshiis ay hore ula galeen shacabka mudaaharaadka sameynayay ee dalka suudaan kadib weerarkii ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay ku kala direen dibadbaxsameeyayaal ku sugnaa khartuum halkaasoo ay ku dhinteen soddon iyo lix ruux genaraal cabdilfataax al burhaan madaxa golaha kumeel gaarka milatariga suudaan ayaa war laga sii daayey tv-ga maanta ku sheegay in ay si deg deg ay usoo dhisi doonaan dowlad cusub taasoo dalka maamuli doonta ilaa iyo inta doorasho cusub laga qabanayo sagaalka bil ee soo socda genaraal burhaan ayaa sheegay in doorashada la qaban qaabinayo iyadoo ay korjoogyaal noqon doonaan madaxda gobolka iyo kuwo kale oo caalami ah howlgalkii isniintii ayay ciidamada ammaanka ku kala direen dad dibadbax ka sameynayay iridka hore ee xarunta wasaaradda gaashaandhigga kooxii mudaharaadka sameynaya ayaa ku eedeeyey ciidamada ammaanka isniintii inay geysteen xasuuq
halka aad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhegaysanaysaan muslimiinta ku nool daafaha caalamka waxaa maanta intooda badan ay u dabaaldegayaan munaasabadda ciidulfidriga magaalooyinka soomaalida ayaa si nabadgelyo ah intooda badan looga ciiday haddaba sida muqdisho looga ciiday waxaa warbixinta nooga soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle
masaajidda barqadaha iyo garoomada ayaa laga oga salaada ciidda dadka ayaa iskugu soo baxa wadooyinka muqdisho masjidka isbaahaysiga islaamka ayaa ka mid a meelaha dadku ay ku dukadeen salaada waxaana ku weheliya guddoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaare khayre boqolaalka dadweyneha salaada ku ooga isbaahaysiga waxay u badnaayeen dhallinyaro waxayna qaarkood dareenka farxadda ay la wadaageen v o a maasha allah aad iyo aada u faraxsanahay farxaddeeda lama soo koobi karo maasha allah waxaan kasoo ciidaystay madiino waxaan kusoo dugtay isbahaysiga maasha allah aad iyo aadaan u faraxsanahay waa maalin aad iyo aad u farxad badan ciidyada kalena way iiga duwan tahay maasha allah dadweynaha dhan waxaan leeyahay kulla caam maantum bikeyr inta maqalkayga muuqaalkayga taqaano waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan maleeraan ka imaaday haa maasha allah farxad awgeeda inta ugu soo ciidaystay aan salada ugu soo dugtay maasha allah dhammaan inta maqalkayga muuqaalkayga taqaano waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulla caam maantum bikeyr cabdicasiis cabdi xaaji goobdoon oo salaada kadib aan weydiiyey ciidda maanta ayaa ii sheegay shacabkii waa ujeedaa sida laysugu dhex jiro waxaa waaye waddankii waa soo hagaagaya alxamdulilah dadka waa wada faraxsan yihiin maxaa la dhihi jiray waa la soo soonnaa soddon maalin si farxad laaan ku afurnay maciideennaa waxaan rajaynaynaa ilahay soonkeena naga aqbalo salaadihii in ciiddaan ilaahay noogu dhigo midii albaabada guusha nabadda horumarka waddankan u furi lahayd dadka soomaaliya qulubtooda isku soo dumi lahayd dadka soomaaliya dad walaalaha ka dhigi lahayd wiil dhallinyaro ah oo rajadiisu ahayd mid sarraysa ayaa u sheegay v o a inay leeyihiin dal iyo dad balse muhiimay tahay inay helaan madax wanaagsan magacii waa cabdinaasir maxamed axmed waxaan waxaa ka imaaday dibada wadajir sheeka isbeesiga a u jeediyay islaamka aan maanta kusoo dugtay intaan islaam ah oo imaaday alxamdulilah waxaana ku sugnaa dalkayga hooye waxaana la dukanayaa dadkayga soomaaliyeed aad iyo aad uga faraxsanaa iidan waxaan rajaynayaa dadka soomaaliya iyo dadka soomaaliyaba inay aad aad u wanaagsanaadaan markaas waxaa yeelay waddan fiican haysanaa dad fiican haysanaa laakiin dadka oo meeshaan ugu sareeyo dadka soomaliya inay dad wanaagsan noqdaan aan rajaynayaa ila dadka shacabka waa dad fiican boqolkiiba boqol laakiin dadkan ugu sareeya dalka soomaaliya oo xunka ka haayaan oo gobollada iyo dhan meel walba xunka ka haayaan ha ahaato dadka sare ha ahaato dadka hoose si dad lilaahi inay noqdaan aad u faraxsanahay insha allah saasaan rajaynayaa dad wanaagsan inay noqdaan oo daacadda dadka ugu dhaqmaan xilligan muqdisho waxay u muuqataa mid kala bariday oo war iyo wacaan aan isku haynin haddii dadka qaarkiis ay ciideen carruurtooda ay ciidsiiyeen haddana waxaa jira kuwo aan guryaha ka soo bixin ciidda maantana maqal ay ku tahay badro waa hooyo haysata sideed carruur ah waxaan taga kaamka darwiish oy degan tahay ciidda war umaysan haynin balse waxay meeranaysaa calalada carruurteeda kaamka darwiish wuxuu dacalka ku hayaa harunta ay fadhiisaan xildhibaanada golaha shacabka waxaana sidoo kale aan ka fogeyn aqalka talada looga arrimiya filla soomaaliya balse iskama war hayaan waxayna u muuqataa laba barida kala warla aniga kolo ima faraxsan qof saaxiibul ciyaal ahaan lahayn sideed caruur caruur ayaa gurigaan igula nool nin wax iguma siiyo mafaante anigii qof dumar ahaa ahayd haddii qof waxay daamo ya in laysoo gurmadaa u baanaay qofay ciyaalkiisa iidaynin asiga muxuu ku faraxsan yahay cabdulqaadir okey v o a muqdisho aad buu mahadsanyahay cabduqaadir magaalada hargeysana dadku waxay si weyn u dabaaldegeen maanta munaasabadda ciidulfitriga sida warbixintan ay ku faahfaahinayso sagaal mustafa xasan kumanaan dadweyne ah ayaa ilaa iyo xalay u sii dabaaldegayay munaasabadda ciidda madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kumanaan dadweyne ah kala qayb galay tukashada salaada ciidulfitriga waxaan isku dardaaraynaa oy naftu u baahan tahay oynu wada baahannahay waa nabadda nabaddana waxaa kow ka ah in sidii ilaahay weyi qofka naf islaama ku dilan gardarro iyo badrheer in dembiyaha la soo qabto oo laysugu tago oo wixii ilaahay xukunkiisu uu qoodeeye la mariyo halkani waa goob ka mida goobaha ay caruurtu isugu yimaadaan islamarkaasina ay ku soo bandhigaan farxadahooda kala gedisan munaasabadda ciidda awgeed haddaba qaar ka mida waalidiinta caruurta dhalay iyo weliba caruurtii iyagu ciidayey ayaan wax ka weydiinay dareenkooda walaahi walaala dareenkayga maanta ma qiyaasi karaayo inaba caadi maaha because faamiligaygi baan nabad kula ciidayaa maxay hayday rabadaanti baa noo dhammaatay waa farxad walaahi waxaan u yimi halkan aan ciyaalkayga kula ciido aan ciyaalkayga madadaalo yar xoogaa siiyo
hooyooyinka walaalahay man salaamaysaan salaam hooyooyinka yeeyooyinka iyo abshaashay runaantii berigii hore daadu leexayra meel lagu xidho carruurta may heli jirin beri garan ay waalidku iskaga mashquuliyaan carruurta in carruurtii lasoo wareejiyo family loo geeyo mooyaane laakiin hadda meel ay aad u ballaadhan oy beligaranada oo dhan haddii aan ka hadlo waalidkii ay ku kulmaan carruurtii ay ku kulmaan maanta waa maalin wanaagsan waa maalin ciida waa maalin farxada waxaan salaamayaa dhammaan ehelka asxaabta inta maqalkayga iyo muuqaalkaygaba garanaysa waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan leeyahay ciid mubaarig ciid mubaarig ee ilaahay acmaashii wanaagsaneed haynaga aqbalo ee soddonkii rabadaan soo soomaynay ilaahay insha allah bisha bisheeda kale khayr iyo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad ha nagu gaarsiiyo sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
magaalada xeebtaa ee boosaasana waxaa laga xusay ciidda sida ay faadumo yaasiin ku soo warramayso
halkani waa garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso oo ay salaada ciidulfidriga ay ku tukanayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan tukashadii salaada kadib yuusuf maxamed wacaysdhado iyo taliyaha ciidanka booliiska puntland jenaraal muxiidiin axmed muuse waxa ay ka hadleen arrimo ku saabsan amniga iyagoo dhaliil u jeediyey shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso laakiin reer boosood waxaan u sheegayaa inaydinaan amni aad nagala shaqayseen oo buurani uusan jirin cidda la laayaa waxa weeye waa ciidanka waa madaxda dawladda ganacsatooyo haddeer waaba isxambaarteen baan moodayaayo waxba iskuma haysaan waxay noqonaysaa marka inaynu kala tashanno waa la dagaalamaynaa dhowaanna wax badan waxaannu hayno waa soo bandhigaynaa dadka kow guryahalaanuna ka bilaabayna waa soo qaaban waa soo qabanayna hadda meelaanu noo qaadaanu weyn dadka guryaha leh waa soo qaabanayna oo isku dembi dhinaca kale dareenka dadweynaha kala gedisan ee u damashaadaya maalinta ciidulfidriga oo ay v o a la kulantay ayaa waxaa jawigoodu ahaa sida tan
asalaamu calaykum shoora boosaaso nin maracala xaladaa suhaalo siciid hooyada waxaa shootata boosaaso hooyada maxaa tahay boosaaso shoota tarahaan puntland aabaha wuxuu shoodaa muqdisho tarahaan soomaaliya mata heesta ciidta inii qalaya diyaar waa inii tahay ciida ciida cashiyo daris wanaara ciida caafiya iyo wanaagsan u ciida
bismillaahi raxmaan raxiim magaca oo maxamed muuse oo inaga soo salaamaya magaalada boosaaso waxaan leeyahay farxad ku cida kullu caam wa antum bilkhayr dhammaantiin waxaan halka ka salaamayaa waalidkay iyo asxaabtay kullin dhammaanta muslimiinta oo dhan oy ahaataya maanta si wanaagsan u ciida anigoo ah magaceyga binta abuukar maxamed waxaan salaamaya halkaa ka salaamaya ummadda nabi maxamed meel kastoy joogaan gudaha iyo dibaddaba maasha allah tabaarak allah sana joog siyaaro joog ilaahi anaga dhigo alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin maasha allah tabaarak allah dhammaantiin waa idin salaamay inta jirin ilaahay ha caafiyo inta dan muraadkooda allah u sahlo waxaan kaloo halkaa ka salaamayaa eedayaalkeyga iyo adeerkeyga ku nool duway iyo iyo kanada iyo caruurtooda wadooyinka magaalada boosaaso ayaa saaka waa berigii waxaa lagu arkayey ciidamo ammaanka si weyn u sugaya iyadoo dadweynuhuna ay ku guda jireen isdhaafsiga salaanta iyo ismarxabaynta munaasabadda ciidulfidriga faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
dhinaca kale qaybo ka mid ah gobollada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka dhuusamareeb guraceel xeraale balambale iyo meelo kale ayaan laga ciidan laakiin magaalooyinka kale ee galmudug ayaa munaasabadda ciidda maanta ka qabsoontay sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq qaybo ka mida degmooyinka gobollada mudug iyo galgaduud ayaa maantay laga ciiday iyadoo dadka qaarna ay u ahayd maalin ramadaan ah kuwa oo mas-uuliyiinta deegaanadaasi ay dadka u sheegeen in maalinka beriya ay u tahay maalinkii koowaad ee ciidulfidriga madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi carabey oo v o a la soo xiriiray asaga oo ku sugan dalka sacuudiga ayaa ummadda muslimiinta ugu hambaliyeeyey bilashada bisha shawaal kullu caam wa antum bikeyr runtii ummadda muslimiinta ah meel walba ay joogto ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaan ummadda reer galmudug waxaan uga hambalyeynaynaa ciidda soonfureed oo runtii dhalatay maanta oo bisha ay kow tahay soonfur runtii waa wax aad aad iyo aad loogu farxo waxaan leenahay meel walba waa joogtaan ku ciida barwaaqo iyo baraare inay maaragtay idinka aqbalo soonkii iyo salaadii iyo maaragtay taraawiixda u taagneydeen intaba allah idinka aqbalaan leenahay meel walba waa joogtaan agaasimaha wasaaradda dhallinyarada galmudug cumar cabdi maxamed guure ayaa dhallinyarada gobolka ku booriyey ka shaqaynta amniga gobolka si gaar ah dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo aad baan ugu faraxsanaa runtii maanta in laisku soo baxay si wanaagsan oo isla ciidahayaan dhallinyaradii ay ku muujinaya farxadda maalinta ciidda caydiid maxamed cali xasan guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug dhanka galmudug ayaa sheegay in dhalinta gobolka ay door muhiima ka ciyaareen isdhexgalka bulshada gobolka wada degan maanta waxaa farxad inoo ah in maangalada gaalkacyo oo idin laga ciiday labada dhani aan la kala ogeyn dadkii saas isku dhex joogaan taasi waxay qeyb ka tahay nabadda waxaan leeyahay nabadda aan xajisano ilahayna hanoosi siyaadiyo hambalyo hambalyo hambalyo waa mahadsantay dhammaantiin guddoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland axmed muuse nuur ayaa shacabka gobolka ka dalbaday in ay la shaqeeyaan maamulkiisa oo dhowaan madaxweyne dani uu magacaabay waxaan rabaa inaad ii soo ducaysaan aniga iyo saaxiibadayda nala wada magacaabay inaad khayr naga filataan oo naga rajaysaan wax fiican baa qofka laga malaystaa annagana niyadda wax wanaagsan baa nagaga jira bilashada bisha shawaal oo dunida muslimka ay u tahay maalintii koowaad ee ciidulfidriga ayaa dadka islaamka ah ee soo gutay acmaasha ramadaanka waxa uu alla ku waajib yeelay caawinta dadka danyarta ah waxaana magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ka socday qaybinta sakaatulfidriga cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo dhinaca kalena magaalada gaarisa ee dalka kenya ayaa ka mida meelaha maanta dadku ay u dabaaldegeen xuska maalinta ciidulfidriga maxamed faarax shire ayaa warbixinta noo soo diray
guud ahaan muslimiinta ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari ayaa hal maroo keliya saaka aroortii u wada dareeray masaajidda waaweyn ee salaada ciidda lagu oogo inta badan muslimiinta ayaa waxay ahaayeen kuwa hal maroo keliya ciidda saaka u wada dareeray mana jirin khilaafaad dhanka muslimiinta dalkani kenya guud ahaan ka dhexeeya walow qaadiga ugu weyne dalkani kenya uu sheegay in maalinta birita ay tahay maalinta ciidda ee dalkani kenya si rasmiya looga ceeli doono balse wareegtada rasmiga dowladda dhexe ka soo baxda ayaa tusinaysa in ay tahay maanta maalin fasax ah guud ahaan masiixiyiinta iyo muslimiinta dalkani kenya ku nool leh ay shaqooyinkaysan aadaynin inta badan garoommada waaweyn ee salaada lagu tukado siyaasiyiinta gobolkan ayaa khudbado kala duwan ka soo jeediyo mudane cali bunuuqorono ka hadlayay garoonka jenaraal maxamuudna waxa uu sheegay in guud ahaan gobolkan haatan nabadgelyo buuxda ay ka jirto insha allah waxaan ku dadaali inta arin meeshan aan joogo khilaaf dhexdeena inuu marin inaanan isdilin ilaana walaalnimada aana meel kaga dhicin oo aan mid aan noqon waana mid aan ku guulaysanay dhanka kale siyaasiyiinta gobolkan oo cabsi fara badan laga qabay in xilligan hadalla isdhaafdhaaf ay iska dhaafsadaan masaajida waaweyn ee gobolka lagu tukado ayaa mudanaha laga soo doorta degmada dhadhaa mudane maxamed cabdi faarax abbo ahna hogaamiyaha labaad ee maamulka gaarisa county ayaa sheegay in ay jiraan kooxo qowlaysata oo ka qowlaysado biyaha xelana marinada biyaha ay u soo maraan dadka taasoo uu sheegay in dowladoodu ay isha ku hayso haween hore saddex ruux baa la qabtay ayagoo mooto sitaan nimankaasoo oo dhinacan buulo madiina ilaa buulo riig in fara badan ka shaqaynayeen isku dayayaan in siyaasa la geliyo biyaha magaalada gaarisa taasoo dhib weyn noo keenayso oon dareensannahay haddii ay biyaha ayaga siyaasad la geliyo in gaaras lagu wada noolaan karin waayo biyihii socdana la garanay buula madiina maanob waa biyola'aan baa laleeyahy buula xagar waa biyola'aan baa laleeyahy biyihiina way jiraan baa laleeyahy warkii waa la fahm wey marka waxaa la dareemay biyahan ayada in la siyaasadeeyey dadkii siyaasadeeyena ee joogaan gaaris dad mas-uuliyiinna ay ka mid yihiin kol dhowna waa la fashili insha allah hadday arrintaa ayada ay ka bixi waayaan madaxweynaha qaranka dalkani kenya horaan ku dhawaaqay in masiixiyiinta iyo muslimiinta maanta ay noqon doonaan maalin si wada jir ay u ciidaan galayna masaajidka ugu weyn dalkani kenya jamiica mosk magaalada nairobi dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka shaqayn doonto isdhexgalka iyo horumarka bulshada masiixiyiinta iyo muslimiintuna ay noqon doonaan kuwa hal dal oo keliya leh dal keliyana wada ilaalsan doono danaha dalkuna ay ka horeeyaan diimaha dadku ay kala haystaan maxamed faarax shire v o a garissa aad buu mahadsan yahay shire haatanna kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oon ugu talagalnay xuska maalinta ciidulfidriga waxaa soo diyaariya halkana si wada jir ah uga soo jeedinaya caashicuud iyo cabdixakiim shirwac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamij gaara oo ay v o a ugu tala gashay in munaasabadda ciidulfitriga ay kula damaashaado dhegaystayaasheeda ku sugan daafaha caalamka barnaamijkan oo ah mid madadaalo ah waxaa ka qaybgalaya dhegaystayaal kala jooga degaano ay ku yar yihiin soomaalidu kuwaas oo ku yaala qaaradaha afrika aasiya iyo yurub
wktigan cusub xagiya ilka caafimadne dacaw wktigan cusub xagiya ilka caafimadne haway egtahan ciyaaro haway egtahan ciyaaro kuwada idne caafimadne
bal ugu horraynba dhegaystayaal aan u baaqno fannaanka mustafa kiika oo isagoo jooga dalka jarmalka barnaamijkay nagala qaybgelaya mustafa kiiko ciid mubaarak ku soo dhowow barnaamijka waynu ciidaynaa caashacuudey waxaan idin leeyahay ciidda ciiddeeda ilaahay caafimaad iyo cimri iyo cisi iyo sharaf iyo nuur iyo naxariis haynagu gaadhsiiyo aamiin aad baa u mahadsan tihiin v o eda waan idin salaamayaa laba shaksi oo aad u wanaagsan oo jecelahay baa kamid tihiin oon codadkooda dhegaysto waxaan idin leeyahay ciidda ilaahay hay lagu gaadhsiiyo sameeye khayr ramadaantana khayrkeeda allah hayna siiyo cibaadadii aamiin waa hagaag waa hagaag mustafa annaguna waxaan ku leenahay ciid wanaagsan maca alciidayn ciid alcaafiya ciidan insha allah biidn illahi kariim idan ramadaantiina khayrkeeda ilaahay na siiyo ciidana mid wanaagsan oo farxadeeda iyo weliba reenriinteeda Allahumma ciida amiin.
ilaahay nooga dhigo aniguna waa ku faraxsanay inaad barnaamijka nagala qayb qaadato ciidda oo aan aniga caashin waxaan ku leenahay soomaalida waxay dhahaan dheri ninkii u dhow baa lafka- lafta kala baxee aanu s- da- dadka ugu horeeya ku dhinaha ama kugu hambaliyeeya salaanta ciidda ama maalinta ciidda inaan noqono ilaahay haydi sharfa idinkana alla sidaasoo kale baan ugu faraxsanahay sidaa ii karaamayseena allah idin karaameeyo waa ta aad baad umahadsantaha marka mustafa kiiko dadka ugu horeeya ee salaanta ciidda aad gaarsiinayso adigoo ka faa'iidaysanaya dadka ugu horeeya inaad noqotay dadka ugu horeeya adigana aad gaarsiinaysa salaanta ciidda waa kuwe waxaan gaadhsiinayaa in guddoomiyaha talasum cabdikariim maxamed ciid in abtigay waxaan gaadhsiinayaa oo kale xaaskayga iyo caruurtaydu meel dhan ay wada joogaanba qaar maraykan bay ila joogaan qaarna dhanbay joogaan halkan jirma qaar bay ila joogaan qaar hargeysay joogaan waa qubanaha salaasada caruurtaydu dabeedna waxaan leeyahay ilaahay kulligood ciidda ciiddooda nabad iyo farxadan isku kaydso waan gartay intaynaa salaanta inta kale gelin qubanaha salaasado mustafa muxuu ahaa
barnaamijka idaacadda ka bixi jiray buu haayo haye adigoo meel halkan bariga laga sheekeynay bariga dhexba haddana maraykan ka sheekeyn jiro magaaliyana caruurteedu de midna waxay kala socdashaa maraykan mid london mid markaa de waa iska qubaniyi unbay arrintii noqotay ma la odhan karaa marka aduu si heer caalami aad u ciiddaa mar haddii qaaradii adduunkaba lagaa soo hambaliyo salaanta ciidda miyaa horta saaka waxaa la igala soo hadlay in ilaa dee saddex dal haddii lagala soo hadlo ama afar dal Waa qubanihi.
Hadda lagaa soo saaro so wax weyn maaha aad iyo aad aad iyo aad waa qubanaya idinkuna qoladii shanaad baa tihiin markaa de waa arrintu waa qubanaha salaasada mar kale aan ku leenahay mustafa kiiko ciid mubaarak dhegaystayaasha guud ee mustafa kiiko yaqaanana maxaad ku leedahay ummadda muslimiinta oo dhan iyo dhegay inta intaqaana iyo inta alle ilaahay ummadda nebi maxamed ba waxaan leeyahay ciidda ciiddeeda sharaf iyo naxariis iyo nabad ku ciida ilaahay colaadaha ha idinka qaado ilaahay qalbigiina ha isku soo jiido ilaahay naxariis iyo nabadgelyo dalkeenii ha ka yeela iyo ummadda islaamka oo dhan waxaan leeyahay ciidda farxad igula ciida ilaahay cibaadadeena ha inaga aqbalo waa hagaag mustafa haddaan si kale kuugu dhigan ku weydiyada dabcan dadku waxay mustafa markay maqlaan waxay niyadda ku qabanayaan ama xasuusanayaan eh, dabcan kaftano badan qosol badan iyo weliba dhinacii eh, madadaalada iyo maadda maxaad iyaga la wadaagi lahayd iyadoo maalintii ciidda aynu ku jirno eh, dhinacaasi horta maanta waa maalin aada u farxad leh oo dadku oo dhani ay qalbigoodu wanaagsan yahay oo ilaahay xaqiisii la soo gutay marka dadka waxaan ku odhan lahaa maanta oo aan kula wadaagi lahaa waxaa laga yaabaa inay wax badan oo iiga barteen qosala waxaan odhan lahaa salaadana adkeeya ilaahayna ka cadsada cadaaladana ku toosa taasaa muhiima iyaduna Een, Haa.
adigu markaa xilligan ciiddii waxay kugu soo gashay een, qaaradda yurub koley saa tilmaantay waxaa la Haa.
filayaa un mar haddii een, qubanaha yahay dee kolley meelo badan waad ku ciiday haatanna waxa weeye saad carabaabtay waddanka jarmalkaad ku ciidaysa mar haddaad iyada isu Haa.
kaaya barbar dhigto waayihii hore ciidda ee aad soo martay iyo xilliyadii hore iyo haddood ciidda ku sugan tahay een, gaar ahaan waddanka jarmalka Een, bal iyada taasi maxaa tabtay maxaa kugu la yaabana aad aragtay maxaa tabaysaa maxaad hadda ku sugan tahay ka waran iminka waxaanu ku tukanay cabdixakiinow meel adargarowna baanu salaadii ku dhamaysanay taraawiixda iyo salaadihii oo dhan waxaana laga yaabaa meeshaa korkeeda in nala ogolaado haddana la yidhaahdo hoosta ka soo baxo xagga sare hoolka u nala ogolaado hargeysa markii la joogay ama soomaaliya guud ahaan la joogay ama ummadda muslimiinta la joogay waad garanaysaa siday beecisiga iyo sharafka u lahayd waxaan sii xasuustaa oon aadan qalbigay mar walba uga bixin heesay qaadi jireen allah u naxariista labadooda nabi maxamed yuusuf cabdiyo xaliimo khaliif cumar magool oo oo ah ciidda ku saabsanaan jirtay mar alla iyo iminka mar kasta oo la ciidayo in kastoo ay da-daydu noqoto mar kasta markay ciiday noqoto heestaasaa qalbiga iga soo dhacdaa kuwada ciida caafimaadsan weli way way ugu sii dheexan tahay E, markaa maanta laisma taa lama helaye nin walba xalkay ku qabatay weeyaan cashiyo xakino kuwada ciida caafimaadsan weli tii baan daba taagannahay haddii maxamed yuusuf iyo xalimo khaliif magool labadaba allah u naxariistay codkooda uu ciidda kusoo xasuusiyo laakiin weli ciiddii way taagan tahay soo ma aad iyo aad weli wallaahi way taaganta waan xasuustaayo de waa wax qaali markaynu de cashe waa ku ciidina dalkeeni iyo karaamadiisii iyo de marka aynu dabadda joogno waxaad ka garan kartaa un de waxaan ku undergroundka hoose nala ogolaado oonu ku tukanay oonu ku dhamaysanay taraawiixdayada iyo waxaygo dhan marka iminkana waxaana la yidhi un xagga sare unbaa haddana ku ciidaysaan oo isla howlka xagga sare ah ciidda de markaa bal adu ka waran masaajidadii iyo xaafado dhan baa laga dhixi jiray ooda ciidda oo masaajidadeeni qiimahoodi iyo sharaftoodi iyo dee markii aan masaajidadii ku iiday calimataan in laba sano ka hor dee waa wax la yaab le la yaab le la yaab le bay hayd iyo dee maanta tani marka dee haddana meeshan ilaahay ku caabudnaaba waa alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baa qadaray intaynu ilaahay caabudayno alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad iyo aad marka marka haddaan dib ugu noqonno heestaas ay wada qaadayeen xalimo khaliif magool iyo maxamed yuusuf een, qadar baad ku dhufatay bal ayada ereyo ma ka haysaa ma ka xasuustaa ereyada ku jiray qaar ka mid a wallaahi way igu sii daba yaryihiinoo daalkiino adaye adiya iyo bayaate adaycala aan wadaagneye kuwada ciida caafimaadsan saas u bahado labadooda dambeeyin garaba laakiin codkaas man sii hayaayo aad bay u qurux badnayd.
aad iyo aad aad iyo aad Taguhi.
waa waxaan qalbigii kuwaan ka bixin bay ka mid tahay waa ta ugu muhiimsan waxa weeyaanu ku wada ciid caafimaadsan macnaha in caafimaad lagu Ah.
ciido ta ugu muhiimsan dabcan waxaa jira dad badan oo Ah.
een, ciiddii ay ku soo weliba waxaan beegantay idinka codsan lahaa haddii aad heli karaysaan inaad la xasuusisaan bal inaad raadin kartaan oo aad baan ugu faraxsaan lahaa taasi waxay noqon lahayd adigoo ku ciida hargeysa markaad dhegaysato
bal hesha wanaagiyo cawiyahoodada adduunka adduun bal hesha wanaagiyo cawiyahoodada adduunka haway eg tahan ciyaaro haway eg tahan ciyaaro kuwada cidna caafimaad kuwada cidna caafimaad
dabcan haddaan ugu dambayna ku weydiiye mustafo dee waa tilmaantay oo hadda ummaddii la dardaarantay oo tidhi hala adkeeyo salaada iyo cibaadada dabcan ciidna waa la joogaa farxad shekooyin badan baa jiray oo aad qosolood bulshada la wadaagi jirtay oo qaarkoodna ay yihiin mala'waal qaarkoodna ay yihiin badee nolosha rasmiga ee ka dhacda qurbaha ee ay soomaalidu ku sugayiin ama ay la kulmeen kuwa haddaaynu dib ka xasuusanno ciidda daraaddeed maxaad bulshada xasuusin lahay waxaan xasuusinayaa mid sheeko aada u qosol badeed oo la yidhaahdo faysal anaa keenay haye haye markaa gabadhaydu baan imitay faynuusha khadaayad baa ila matalisay marhaydo anuu carabtaan joogo carabtaan keenayo in badan bay igula noolaydo dabeedna iyadu london bay iga soo oreysa london bay keentay qof alliya qofkay aragto iyo warqaday soo saartaba faysal anigaa keenay baa ku qoray
marka waalisi dambaan ku yidhi nasad waaligii ku keenay anugu sacuudigaa ku keenay weynigii baxrayn tagnay markii dambe ciraaq baan tuurgeeyey halkaa ka shaqeey adigu london baan keenay magaaladii waan mari kar laayay qofka horta wadadayna ka soo baxmaad oonaysa faysal waa kaba waa faysalkii dibada faysal anaa keenay dee marka maya allo dhibkayga kaa qabsatay adaad ogtahay faysal marka ku keenayey markaa faysal anaa keenay daasaan maanta dadka xasuusinaya
waxaan leenahay marka waxaa laga daayo dadka waxaan dhammaan waxaan salaamayaa oo kale waa igu ciisa salaanta ilmaha bokar diiriye meel la joogaan doctor hoodo jamaal farax hooye maryam cabdilaahi baruur iyo xaaskiga ikaan bokar diiriye iyo inanta bashra barwaaqo boqorada geeska africa imka halkan igula nool iyadu intaana waa salaamayaa salaanta waa samaynayn aniga sheeko kalaa jirto iyada igu maqaalo aan aada uga helo soomaalidu dee iminka markaynu mustafa qurbaha joogno adigu jarmalkaad joogtaa hadday iyo haddan maraykan noqoto iyo waddamo kaleba dee marka guri la tegayo haddii gobol kaleba adigoo tegaya qofku wuxuu kuu soo dirayaa un ciwaanka adreeska wuxuu ku leeyahun adreeskaa kaalay gaadhigu suu ku waduunbuu ku horgeynayaa guriga hortiisa dee waddankii ma jirto ciwaanka si laysugu tilmaamo marka marka lagu tilmaamayo de waa in waxyaabo kale la sheego meherada iyo dukaamo iyo gurye iyo reere iyo wax noocaas iyadana waxaa jirta sheekooyin kaftano iyadana aad ka samaysay tilmaantaasi matal magaalada burca la yidhahdo markaa tegeyso waa la kaftamayaa burce haye haye ayadoo la sawaniyo waxaan doonayaa gurigii cashuud inantaa cabdi xirsi gurigeeda kale hooyo daba dhufaata si mar marka halkaa ka wareegta dukaanka xirsi isbaanka ka wareeg dabeedna ninka deeriyaa dukaan ku xiga gabadha halkaasi kasoo jeed musaarooka guriga kasoo horjeeda lagu oranaya adreeskeedii qabyaalada ku saleysay dhistaaysiiba wuxuu noqonaya saasuu noqonaya de markaa saa tegaysaa guriga adigoo sideed reer sii bartay oo magaranaysa marka waa kugu jiri qorshahabaad wallahi waa dadkeenu waa dad ka wanaagsan oo qalbi fiican oo de waxay ku tilmaamayaan sidii iyagu daacadda ahay wa si aad adigu aanad u lumin unbay ku talagelayaan laakiin waxaadan u baahnayn oo badan baa lagu sii sheegaya de laakiin haddii g b s aadan haysan oo toos wixii aad u gelinayso adresskii ama gurigii aad rabtay kaasi waa g b s kaloo laga yaqaano dhulka marka meel oo asana de waxa kaaga daran cashoonku kula kaftamaya matala hargeysa adoo wada maraya guri baad doondoonaysayo dee way adag tahay imika yurub inaad qof wada maraya ku tiraado waa inaad gurigii cashucudo halkii dabeedna adoo guri hormarayaad cunanaysaa waar isaga warrama ilaan gurigii magacaas maqsuuq nin wadan iska maraya oo iska jibala garaacayna dadka yiri yiri kadi gab gab gab gab hada waa lagu sameeyay bannaanka lagu sameeyay casha sabcada in la dilayo in wax lagu dhufanayo shaqadiisa in la odhanayo maxaad noogu tuntay isagu feebarkaas uu ku samaynaya waxyaabaha dalkeenu aad ugu qosayo ku xasuustay taasina laakiin amniga iyo ammaanka iyo kalsoonida dadku ay isku qabaan iyo dhaqankii waxaasoo dhan baa ku jira sooma alla wanaagsanaa alla wanaagsanaa bal nin wada marayo gurigii kuu garaacayo reerkii baa kuu soo baxayo markaasoo inay ku odhanayn isagiina aanay wax dhibaato ah u sheegayninoo markaas way odhanayaan holde okay wa- wa- oo ninkan maxaa miyuu kula socday maya wadadii marayo waan idin weydiiyey Mustafa, waxa- War bal ninkaa- ma shidaysanaya- ma shidaysanayaan markaa saasay isaga tegaya mustafa Ergeygeenu waa sidaa.
mustafa Waa- bal waxaa taa barbar dhigtaa een, dalkan jarmalka hadda aad Mm.
joogto maxaa dhici kara haddii aad guri reer leeya aad ku garaacdo iska daa reer qoska markaad la socoto ama aad gaari ka degto haddaad qofka taabato mar dambe hay cilmi koonaya gacantaada iska daa gurigiisaad garaacday waa haydaarin kuma hay daadeen cilmi ko gacantaas mar bay ugu dhacday mar dambe hay cilmi koonaya shiligun marka doonaysaa sooley aa shiligun marka hadda miyaynu isku mid nahay Haddaba, iminka baska markaad ka raac maalin baan waxaa tijaabiyey malaha labaatan sannadood iyo de muddo u- bas maa raacin de in de fara badan de bas ka- hargeysaan maalin bas ka raacay basku ilan wadda ma jirte kolba waxaad soo dhufanaysaa qofka koonaha kale ka xiga geeskaas uu leecayayo qof baad madaxa kusoo dhufanaysaa kakala dadku ma odhanaya war maxaad iigu dhufatay maxaad ile waa nolol ay la qabsadeen markaasu goraya war raalli haw sowaad garan Aad marka iyo aad.
waxaa la heli karay aad iyo aad aad iyo aad mustafe waxaanu ku leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak caafimaadku ciid baan ku leenahay Een, insha allah Aad baan.
ciiddaa ciiddeedana ilaahay haynagu gaarsiiyo bashbashay barwaaqo dhammaanteenba aad iyo aad aad baad umahadsantihiin aad baan idin wada salaamaya dhammaan fiyoeedoo dhan idinkuna igu wada salaama ilaahay iida iideeda sharaf iyo cilmi iyo ciisa haynagu gaarsiiyo aamiin waa waa bishan ducadana waa la aqbalaa iidan ducadana waa la aqbalaa ilaahay qulubteena ha isku soo jeediyey qulubta muslimiinta intaasaan ku ayaan ayaan kusii ducaynayaa idinkana khayr baan idin rajaynayaa kuwii sanadkaa sanadkiisa wada hadlana ilaahay caafimaad ku wada hadlana ilaahay naga dhigo
yacaw waktigan cusub xagiya ilka caafimaadne yacaw waktigan cusub xagiya ilka caafimaadne haway egtahan ciyaaro
waagaag dhegaystayaal marka laga yimaado dhinaca fanaaniinta iyo weliba dhinacaas haddaynu ka nimaadno Een, eh, dabcan sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb galaya islamarkaana qayb ka ah dadweynaha kala duwan ee soomaalida ah ee daafaha caalamka ku nool oo iyaguna sida aynu soo tilmaanay dabcan een, ku ciidaya waayo kala duwan goobo kala duwan iyo duruufo kala duwan Een, hadda aan soo dhaweeya mid ka mid a dhegeystayaasha v o a oo isagana een, eh, barnaamijkeena kala qayb galaya Een, bal ugu horeyn magacaaga iyo weliba wadankaad joogto Eh, magacaygu waxaa la yidhahdaa een, cabdiraxmaan cawlo cabdi Eh, waxaan joogaa een, waddanka china aad baan ugu dhow barnaamijka v o a waan garta cabdiraxmaan intaana su-aalaha toos u gelin dabcan kolle caasha ibraahim aadanna een, way ku weydiin doontaa qiimaheeda marka shiinaha tiri way qosashay Een, haddaan ku weydiiyo telefoonkaaga cabaar baan ugu qaatay helitaankaaga dabcan sida madaxweyneyaasha loo raadiya waxaad moodaa malaha dadka shiinaha in loo raadiyo marka telefoonada lasoo wacayo bal haddaad nambarkaaga maxaa af chinese lagu yidhaha haddaan ku weydiiyo bal marka horeba Eh, nambarkayga haddii aan af chinese ku sheego eh, waxaa nambarkayga ka bilaabmaya waa one tree marka one tree chinese waxay ku noqonaysaa yowsan so nambarkayga dhammaystir haddaan sheego yowsan liyaw lin chi si si san si si liyaw waa nambarkayga chineseka weya aad baad mahadsantahay.
wanaag- cabdixakiin kal horta lamarna ma qabatay nambarka aniga yunsin baan qabtay kolle waa nambarada dhexan baan filaya
yonsin waa lamarkee ma laba saddex afar biso todobada yowsan yowsan waxa weeyaan waa hal saddex waa hal saddex laba labadii nambareed ugu horreeyaan qabtay markaa
waa tahay ciid mubaaragna jeri kuwayla jeri kuwa la marka maanta oo ciida een, adiga iyo dadka kolley jeynaha ee halkaa joogay iyo intiina is hambalyeynaysa ee af jeynis intaas sumaad isu odhanaysaan ood isugu hambalyeynaysaa salaanta ciidda aad iyo aad ahaa intaasaan isku hambalinaya dhammaan eh, muslimiinta daafaha dunida jooga ee u dabaaldegaya eh, ciidda waxaan leeyahay ciid wanaagsan eh, dhammaantood aad baan wada salaamaya Eh, halkan waxaan ka salaamayaa barnaamijka eh, intii familigeyga eh, iyo asxaabteyda dhammaan iyo bahda v o a oo ii suurtagelisay barnaamijkan eh, inaan ka qayb galo waan gartay Een, cabdiraxmaan intee leeg baad ku sugnayd een, eh, shiinaha imise sannadood baad ku ciiday se duruufaha haatan iyo eh, sidaad u ciidaysaana bulshadu idinkala qaybgalaysa iyo ciiddiina waa sidee waxaan ku sugnaa China eh, lixdii sano u dambeeyey hadda eh, China ku sugnaa lixdan sano ee u dambeeyeyba ciidda halkan waan ku ciidaynay lixda sanoba weliba gaar ahaan ciidda ciidda ciidulfitriga waxaan ku ciidaynay china dabcan way ka duwan tahay markaad joogto wadankii ee soomaaliya markaad joogto way ka duwan tahay halkaasoo aad mujtamacaad la aad aad kula ciidaysaa yihiin dad wada muslim dhammaantood boqol kiiba boqol laakiin xagga markaad joogto waxaad ugu imanaysaa mujtamaca laakiin muslima kala duwan laakiin afraad oo wadamo kala kooxaa ka kala yimi oo kala kala wada duwan oo masaajidka aan ku wada kulano ciidda salaada ciidda aan isku wada nimaadno halkaasoo aad kula kulmayso dee wadamo fara badan oo afaf fara badan ciid ciid mabaarig isku wada leh laakiin gaar ahaan china marka kala joogo waxaa inta badan ardayda joogta ee soomaali ahaan kolley way fara badan tahay marka waxaan sameynaa masaajidadan iskugu tagnaa ciiduna kolley ma dareemi karo ciiddii farxadda lahayd wadankii marka la joogay soomaaliya oo familiyagaad la ciidayso way cabdiraxmaan china adoo kole joogtaa waxa weeye waa wadan mujtamac aada u badan joogo dhaqan ka duwan dhaqankaagii baad tagtay waxaad tagtay bulsho ka duwan dabcan ciidiyo saaad tilmaantay dee waayaha ku sugnayd baad waaye kala tagtay maxaa kugu layaab badnaa adoo soo koobaya ama kugu qosol badnaa ama cajiib oo de niyadaada ka bixin ood ku aragtay halka ama aad kala kulantay sheekadii ugu layaabka badnida ku arko china waxaa hedan soo koobaya markii la cusbaa soomaaliya ka nimi aan arday cusub anigoo ah jaamacadda bilownay ayaa maalimihii koowaad classeska markaan qaadanayno macalimiinta noo dhigaya classeska rag iyo dumar maanaan kala aqoonin maalin kasta macalinka noo soo gala iyo macalinka naga baxa isku kaalooyin buu ahaa ilaa aan sanad joognay aan la qabsanay macalimiintii markii dambe magacyadoodii kala baranay laakiin markii hore wuxuu noo wada ahaa aniga sawirkan ka haysto wuxuu macalimiinta inuu halkii macalimiin soo noqonayo
marka inuu hal macalin uusoo noqnoqonayaad haysatee magaciina maga magaciina kuma kala saari kartid
magaciina waa wada wada jan iyo jun iyo shu miran lama kala saari karayo gebigoodu waa wada magacyo isku wada dhowdhow oo isku wada dhawaaq dhowdhow oo characteriska inta badan waxay leeyihiin toonis bay leeyihiin so toonka haddii aad khalado dhibka ugu weynjeynis waxa weeyaan toonka haddaad khalado miininku isbedelaya miininkaba yeelanaya laga yaaba adoo qof duniyaeda ammaantaba inuu cay noqdoba aada iyo aad cabdiraxmaan waxaanu ku leenahay ciid wanaagsan waan ku mahad celinaynaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadatay waxaan ku leenahay ciid wanaagsan caafimaad ku ciid sidoo kale aad baad umahadsantihiin kullu caam wa antum bakheer ciid wanaagsan dhammaantiin aad baa idin salaamaya waa tahay waa tahay markana waxaa khadka ku jira sayid cali oo jooga dalka kuuriyada koofureed bal magaalada aad joogto haddaad ku bilowda sayid cali waxaan joogaa se johncy koonfur kuuriyaan joogaa waxaan ahay nin arday oo meesha wax ka barta magaaladaad joogto magaceeda bal ku celi se johncy se johncy macno miyay leedahay marka afka soomaaliga lagu fasiro waa waa boqorkii hore ee la dhihi jiray se john marka waa magaalo cusub hadda la rabo in loo soo bedelo sool ayaa la qorsheynaya sanadaha soo socda in loo bedeli doono marka waa boqorkii hore kuria oo sejonc
waa tahay sayid cali kusoo dhawow barnaamijkan ciidda ee laanta afka soomaaliga ee v o a kuuriyada koofureed baad joogtaa muddo intee leeg baad dalkaasi ku sugan tahay
hal sanaan ku suganahay sanad ayaa ii buuxsami doona hadduu ilaah idmo agosto waa waana ku dhowah barnaamijka waxaana aan rabaa inaan idinla wadaago inaan familkeyga halkaan uga diro hambaliyo oo ku saabsan munaasabada ciidul fitriga waxaan leeyahay waxaan ku salaamayaa marwadeeda marwadeeda raxma xasan daahir ayaa halkaan ka salaamaya iyo dhammaan waxaan salaamayaa reerkeyga xasan tooxo halkaan marwadii baad salaantay af soomaali baad ku salaantay haddaad darajada sii kordhisaba ku noqotaba hadhow tole dee inaad luqado kale ku salaantay oad luqad kale ku salaantay haddaad af haddaad laba erey ku tidhaahdo maxaad odhan lahayd iyada anyaasayo kamsaamida ay oo macnaheedu yahay waa halkan waxaan ka salaamayaa marwadida raxmo
waxay inay fahantaan filaynaa fariintaaduna gaadhay
okay waxaad tilmaantay inaad sanadun hadda ku buuxsami doonood muddo kooban joogto waddankaasi kuuriyada koonfureed haddaynu eegno rabadaantii kollay ugu horreyseed ku soontay bay noqonaysaa say rabadaantu ku ahayd si ciidda oo kale maxaad iminka kolley dee waa lagu jiraa maxaad iyadana ciidda ay kula tahay wallaahi maanan filaynin markaan kuuri imaanayay waxaan filayay inay nolosha adkaan doonta iyo diinta laakiin aaday noo soo dhoweeyeen bulshadan oo waxaan leenahay meel aan ku tukanno waxaa aadaan olkaaga ixtiraamaa marka aadowna marka jawiga loo fiiriyo tii soomaaliya aaduu igaaga wanaagsanaa maxaa yeeley inkastoo waktiga uu dheeraa laakiin jawiga maanan dareeminba imise saacadood baad soomanaydan waktiga oo kale intuu intuu intuu gaaraya
waktigaa inkastoo shan shan iyo tobankii dambe ugu ugu dambeysay uu sii kordhaayay adiga lix iyo toban saacadood toban iyo toban saacadood een waxaa tir aad baana loo soo dhaweeyo maanaan dareemin meel aan ku tukanaan haysanaa ma arday ahaan baad ula jeedaa in goob aad ku tukataan Eh, ay jaamacaddu leedahay mise guud ahaan dalkaale meel dadka muslimiinta ee jooga ay ku tukadaan masaajidaa jira
wadankana wuu leeyahay oo magaalo magaalo kasta waxay leedahay masaajido Eh, inkastoo magaalada aan ku nool nahay eh, jaamacadda inayna siiso meel aan ku tukano oo haddeerna jaamacadda na siiso meel garoon oo weyn oo oo- oo kubadda lagu dheer inaan ku tukan doono eh, maalinta ciidda ah Eh, ugu- waxaana jaamacadda ugu yaraan dhigato boqol qofood oo muslimiin ah kor u dhaafayso marka aada ayay bulshadan eh, noo soo dhaweeyeen waan uga mahad celinaynaa aad baad umahadsan tahay sayid caloog salaamayna ciid mubaarak ay ay ciid mubaarak aada umahadsan waa hagaag dhegaystayaal haddaynu ka nimaadno dhinaca iyo weliba qaaradda eeshiya amaba aasiya iyo waddamadaasi kala duwan ee soomaalida ku ciidaysa islamarkaana aynu u kacno dhinaca iyo weliba waddanka ruushka Een, ah, haatana mid ka mida dhegaystayaasha ayaa isaguna oo nagala soo xidhiidhay waddankaasi ruushka ayaa khadka telefoonka ku jira Een, magacaaga marka hore iyo weliba magaaladaad ku nooshahay waddanka ruushka ka degan tahay bismillahi rahmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu v o a dhammaan waa idin salaamay Een, marka xilkamadaygu waa cabdiraxmaan ibraahim cabdiraxmaan waxaan ku suganahay dalka ruushka magaaladeed ka degan tahay cabdiraxmaanow Een, waxaan ka deganahay magaalo lagu magacaabo vladimir city waayahay vladimir city ee de kolley rabadaantii saacado badan baad soonteen baan filayaa oo wakhtigu waa idinku dheeraaday mar haddaad ruushka ku soontay ha aad iyo aad ku dhawaad adiga labaatan saac baan soo naa runtaan ku leeyahay labaatan saacadood marka een, gebigaagaba shan saacadood iyo wax la hal maala ayaad afurkii suxuurtii iyo salaadihii iyo cashadii iyo wax walba aad haysatay ha aad iyo aad maalinkaan ugu badan habeenkaan ugu yar maalinkaa idinku yaraa waagaag Een, eh, intee leeg baad ku nooshay haatan ama aad imise ciidoodba haddaan si kale ku weydiiya aad ku ciidaysaa amaba aad ku ciideen waddanka ruushka Een, waxaan ku ciiday labadii sano lasoo dhaafay hadda san saddex baa ku celiya haddii lahayd insha allah waan gartay sidee looga ciidaa amaba ciiddu u dhacdaa een, eh, waddankaasi ruushka muslimiin intee leeg baad ku ciidaa se dad soomaaliya ma heshaayoo dabaal dabaaldega maalinta farxadda ciidda aad la qaadato
Een, wallaahi horta inkastoo waddanka muslimdu inay degan yihiin laakiin si wanaagsan baa loogu ciidaa inkastoo meesha soomaalida ay ku yar tahay oo wax meesha jooga waa la arday sidaa awgeed marka soomaali saa u badan ma joogto oo qows qoysas iyo faamili ma joogaan marka waxa meesha joogo sida fiican u ciida oo la arday oo keliya ayaga unbaa isu ursadaa
marka idinkunbaa isku camila
innaga unbaa isku camir meelo isugu nimaana een, bacda salaada haye bal waxaad ka warantaa een ah, dareenkaaga mar haddii dalkaas fog aad joogto soomaalidii ku yar tahay ciiddii aan lagula fahmayn oo keligaa uun aad ciidaysid iyo iyo dad kale oo yar oo soomaaliya bal dareenkaaga ka waran
Ee, wallaahi dareenkaygu waan iska caadi ee, maadaama waddanka laba sano aan joogo sanadii ugu horreeyay unba waxaa in yar xiisi iilow aan unba waddankii waa san qabso meesha noo jeedan baa si adkaa marka waana wax nagu qasabaho marka wax dhibaa kama aan kal- kama aan kulmin waa gartay marka ciid mubaarak afka ruushka maxaa lagu yidhaahdaa
brasnik maa la dhahaa
Bragnik.
brasnikom brasnico
si brasnikom marka marka ma adinka soomaalida isku yidhaahdaa mise dadka ruushka aa idinku aa idinku yidhaahdaa een, ciid mubaarak
maya soomaalida anagu waxaan israelnaa keliya ciid mubaarag ciid wanaagsan waa soo hambalyaynaa sida caadiga ah. laakiin dadka ruushaan madaajaalisa mees aragna oo kale dee luqada ruushaan ku baasbaadana luqad kuna dhexeed ma jirtaa waaye imise soomaaliyaad ku joogtaan tir ahaan intee leeg se qoysas soomaaliya ma degan yihiin
maya horta qoysas soomaali sida kumaan arkin laakintaa joogo ruushka waxaa arkay oo keliya waa arday Eh, magaalada hadda ku sugannahayna eh, waxaa la yidhaahdaa vladimir eh, soomaali dhanna waxaan ku joognaa afar qof oo keliya afar qof oo keliya de markaasaan qiyaasaya ciidda afartaa qof ma kala maqnaataan mana ballantaan haddana ma kala baaqataan waa inaad isku timaadaan maya afarteena horta hal gurum baa degannahay jaamacadda waa soo wada deganaa inkastoo kala fadhiiday waxaan nahay laakiin xilliga ciidun baan inta badan isku nimaanaa Waa gurin gar- waa isla degannahay waan gartay ugu dambayn cabdiraxmaan haddaan ku weydiiyo waxaad tilmaantay in eh, labadii sane ugu horreeyey ama sanadkii ugu horreeyey xiisa uu ku qabtay un Een, waxaad u xiisootay muxuu yahay tabaysay markaas haddi waalidkii iyo qaraabadii laga soo tegay waddanka soomaaliya haye keliya inaad ku ciiddaa ka hortay wax kale ma jiraan waa hagaag dadaad salaamaysa ma jiraa munaasabada munaasabadda aad iyo aad dhammaan waxaan marka hore waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan Een, marka xigta waxaan salaamayaa waalidkeyga hooyay aaba dhammaan faamilkii iyo dhammaan ku nool soomaaliya aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan waxaan filaya inay ku dhegaysanayaan ehelkaaga iyo qaraabadaada ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak dardaarankii rasuulkan daa'imow rumayno waajibkan daryeelo naftaan laba diblayne dardaarankii rasuulkan daa'imow rumayno waajibkan daryeelo naftaan laba diblayne hanoogu dembi dhaafo kamaashaad ka daawada ciiddow dabaaldega
waa tahay mar kale iyo dhinacii fanaaniinta ayaan mar kale jaleecinay dhinacaasi london cabdixakiino fanaaniin badan baa halkaas joogto fanaaniintii waaweyneed oo dhan intaas bay meelaha ay joogaan ay ugu badan yihiin Aad waxaa iyo ka mid a london marka laga soo tago gudaha dalka Een, cabdirasaaq axmed faarax gaadaco ayaa ka mid a fanaaniinta soomaalida ee jooga magaalada london gaadaco ciid mubaarak kusoo dhawow v o e da ciid mubaarak caasha cuud ciid mubaarak bayaan leeyahay marka ummadda soomaaliya meel kastoo joogto ciid mubaarak adiga iyo cabdixakiinna waxaa leeyahay ciid mubaarak adinka laftiina annaguna waxaan ku leenahay ciid wanaagsan macal ciideyn dee cabdirasaaq oo marka la eego een, eh, dadka soomaalida ah ee marka laga yimaado kuwa ku ciidaya wadankii eh, ummadii iyo bulshadii iyo ehelkii la ciidaya qurbaha marka la yidhaha mar haddaad london ku ciidayso een, wax- si waxaa la odhan karaa waad ka nasiib badan tahay oo bulsho badan baad helaysaa aad la ciidayso halkaas Ah, london aad baa dadku ugu badan yahay runtii laakiin london london ciideeda waxa ka wanaagsan adoo wadankaagi oo nabadgelyaha ku ciida wax ka wanaagsan ma jiraan waa dad weli hilow baa kugu jira ciidan waa ciid maadaama dalkaagii aada joogin oo dalkaagii aada ciidda ku wanaagsan tahay marka hilo- weli hilow baa ku jirta aad iyo aad laakiin waa waa maasha allah wey waxyaabahaad kusoo xasuusatid markaad yareed iyo adigoo weynba waad joogtay een, dalkii waxyaabaha kusoo xasuusiyey inay ciid tahay maxaa ka mid ahaa cashay waxaa ka mid ah waxyaalaha ay soo xasuusiyeen inay ciid tahay dhali caruurta yararka ah ilmahaasi iyo waxyaalihii ay ku cayaari jireen rashti iyo wixii lagu dheeli jiray iyo cayaarihii hidaha iyo dhaqanka lagu dheeli jiray meeshii laoran jiray een, baarlamaankii hore iyo een, ku taallay iyo magaaladeedii ama da- dalku wuxuu ahaa dee waa yaa taas dib dib dambe looma heli karo caasha dib dambe ma loo helaya taas waxay xasuus weyn bay igu ahayd runtii waa soo maray ciidda rashtaasaan ku cayaari jirna markaama yaryareen maarka farxadda ciidda mustafa kiikon goor dhoweyd waraysanay wuxuu yidhi een, waxyaabaha ciidda isoo xasuusiyey waxaa ka mid a hees ciidda oo ay wada qaadi jireen magool iyo allah u naxariistee maxamed yuusuf kuwada ciidnay caafimaadsan ma jirtaa heesahaasi kuwa adigana kusoo xasuusiyo ciiddii udugeeda ku tusa Awooy- awooy goobta aan ciyaarnay kuwada ciida caafimaad heeshahan ugu jeclaabay ku jirta Mhm. markaad heestaa maqasho waxa weeye adiguna inaad ciidday unbay ka dhigan tahay waxa weeye wadankii ku ciiday Ahay, Cabdirsaaq.
eh, taas iyo aha iyo kuwa badan oo ay qaadi jireen dee fanaaniintu sida heesta caamilasaha ay qaadi jireen oo kale oo iyadana ciidda ahayd si wanaagsan marka cabdirasaaq marka dhegeystayaashu ay maqlaan een, cabdirasaaq baa ku jira cabdirasaaq gaadaco een, barnaamijkii ciidda ee v o a dee dabcan kolley sugaantaadii bay xasuusanayaan iyo heesahaagii kolley een, dee cashahaanu marka cabdirasaaq soo galo aanu se lawala unbaa igu soo dhacda
barashada kala gacan cabdirasaaq Alla, marka maasha Allah.
maxaad kula ciidi lahayd markaa dhegeystayaasha maanta wallaahi adinka iyo dookiina waa heesaha igu anqaado waa tiro badan yihiin Eh, barashada haddaa adinku dalbateen heestan maaragtay salawala barashada galgacal bugtaan qabaan ku baani lahaa
bal qadar Waxa naga weeye- maqashii waxaa bayd aan ka tira ka jir ka tagaa jirta caasha heestan ilo runtii heestan erayadeeda waxaa iskale nin la maxamed maxamuud rainbow ciid mubaarak ayaa leeyahay saaxiibkay soomaaliya joogaa isaga caruurtiisaba laxankana waa daawud cali masxaf Een, ereyada ereyadaan ka tegay runtii waa iloobay marka albumkaygii soo saarayay ifafaano guud oo ku jirtay waxa weeye indha booyay oo baroor diiqay baan ku baxmaanin lahaa ku badbaadin lahaa bal haddaynu qac ka siino iyadoo aan dee dabcan miisigii uun ka maqayo macaan laakiin wax laxankeeda wadata maxay noqon lahayd waxa weeye indha booyayo baroor diiqin baan ku baxnaani lahaa bixiyaha lafaho badi wada jabaan baroor diiqina berkiya wadnaha birti gaadhay baan u banayn lahaa bartii kuma harine wakan bahaye bogti jacaylka si balaaratee warkaas sila walaa dumaan ana qaabilsanaan la cashay aad iyo aad mar kale aan ciid mubaarag ku leenahay cabdirasaaq axmed faarax gaadoco adigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan iyo barnaamijkan gaarka ay v o eed ugu tala gashay dhegaystayaasha inay kula ciido yaad salaami lahayd oo salaanta ciidaad gaarsiin lahayd wallaahi waxaan caashay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan ciideeda caafimaad allah nagu gaarsiiyayo cimri dheer iyo nabad iyo barwaaqo caruurtayda afartayda caruurtaan dhalanay ciid mubaarak baan leeyahay adinka v o e da waxaan leeyahay ciid mubaarak caashacuud iyo cabdixakiimba kulligeen waxaan leeyahay ciid mubaarak kulligeen ciidan ciideeda ilaahay caafimaad iyo cimri dheer nagu gaarsiiya kulli caamal balaamta bilkhayr amiin ummadda soomaaliyeed in ciid mubaarak baan leeyahay ciid adduunka muslimiinta meel kastoo la joogaba waxaan leeyahay ciid wanaagsan adigana waxaan ku leenahay ciid wanaagsan caafimaad iyo farxad ku ciid taa mid la mid aan anaga hawada kuu soo marinayna waa mahadsantiin aad baa mahadsantiin waa hagaag dhegaystayaal bal markana aynu wada dhegaysanno codkaasi fanaanka cabdirasaaq gaadoco iyo weliba heestiisaasi barashada kalgacal
barashada kalgacal hubtaan qabaan ku baani lahaa ruux baadi maqan baahiyayay baan ku badbaadi lahaa barashada kalgacal hubtaan qabaan ku baani lahaa ruux baadi maqan baahiyayay baan ku badbaadi lahaa boqoryow dartaa naf bukaantay baan ku baxnaani lahaa waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii gaarka ahaa ee v o e ugu tala gashay inay munaasabadda ciidalfidriga kula damaashaado dhegaystayaasheeda ku sugan guud ahaanba daafaha caalamka intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba caashe ibraahin aadan tan iyo intaynu ciidan ciid la mid ay isugu iman doonana waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo martii kuma harine waa kan bahaye bogtii jaayidka igu ballaarate martii kuma harine waa kan bahaye martii kuma harine waa kan bahaye bogtii jaayidka igu ballaarate badbaa igu wareegsan bili iiba muuqde bishe inoo ballana bishe inoo ballana badbaa igu wareegsan bili iiba muuqde bishe inoo ballana bishe inoo ballana
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii gaarka aynu ugu talagalnay munaasabadda ciidda caashicuud iyo cabdixakiin shirwac ayaa nala socodsiinayey isaga ayaana ugu dambeeyey idaacaddeenii galabnimo intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa jamaal axmed cismaan iyo farsamadii jimi faariya iyo anigoo ah falsiin axmed iimaan oo idin leh ciid wanaagsan
This is V.